bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin bayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsansiin hayta hamiinamaadana maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku hadaray amniga deegaanka goobgadii shabeelow ee gobolka baaya howlgal hub-idda laaka qobadiyo ogeeka laga sameeyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana maamulka deegaanka goobgadii shabeelow ee gobolka baaya oo dalbaday gargaar degdegan dilaala deer shacabka kanool milasa amaro laakarowgay dadka kanool degmada luuq ee gobolka gado wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya mijel katan ogeeka sayday magaalada iyo wadahadalada puntland iyo galmudug ogeeka ka furami meelasa golo ammaanka oo waqti kordhingan sameeyan hay-adda una qabateynta hubka ee saaran soomaaliya ina taraya saldhig iyo maraykanka ka leeyin afghanistan oo la qarxi iyo weliba masar oo la deemi beesa diirasa tun iyo laba bilyan oo dollara
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin bayla hamiinama sabtee waxaadnaha gala hayda taarigdan iyo ka eedanta tumay lamada bilo nofembar sanadka lamada kun tumayletaa ka dhawaada warkii oo fidsan dhugunsadayaal maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo bowsu ku hadalay amniga deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baay xillo warar iyo warbaahinno baahiya ay sheegaan anti deegaanka goobgadu shabeelow iyo gacanta ka hayeen ururka al-shabaab faahfaahinta warkan siid cali muuse maxamed teer ayanin haya maalmooyinka dambeeya weliba warashal gadiisan iyo kubaayna cidda sida rasmiga galantanka hayte deegaanka goobguduu shabeelow ee gobolka baaya milisay oo dhowr mar siyaabo shalgadiisan iyoon iskaba bedeleen ciidamada dowladda soomaaliya weliba ururka al-shabaab balse dowladda koonfur galbeed soomaaliya arrintaasay ku hadaliin wasiirka hubka dhigooga dhaqan cilyoog iyo tobabarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan ele iyo weliba uu sheegay intii sibuuta ciidan shoo galantanka hayanga uu soona beenay wararka hansho oo warbaahinadiioo sheegeen haneseo hayanga inti meelese iyo kusugiin ciidamo ku tirsan kooxda al-shabaaba usoo hadalsha sii wadada wasiirka iyo weliba uus intaas ka daray intii la kufado shacabka koonfur galbeed soomaaliya iniyo isla kaaladan sidii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya amaansho lan xaqiijiyay lahaayeen deegaanka goobgabood waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaarka ma jirto cadow ama al-shabaab kusug a jirtay maalin dagaal uu ka dhacay dagaal adag uu ka dhacay waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaarka ah marba waa jirtaa in cadowga ay meesha ay isku dayeen inay qabsadaan ama ay weerdaan balse ma jirto in marna ciidamada booliiska gaarka ah ay si cad meeshaas ay ugu soo baxeen waa jirtaa farsamo ahaan in mararka qaar dagaalku adkaaday in ciidamadu ay sameeyeen xaalad military balse ma jirto in ciidamada marna ay ka maqnaadeen deegaankaas deegaankana waxaa ka arriimo dowladda koonfur galbeed waxaana ku sugan ciidamada booliiska gaarka ah waa waa ku cadaynaa waa barbagando wax ka jira lama arko ciidamada booliiska gaarka ayaa ku sugan waxaa la xiriiri kartaa dadka deegaanka ku sugan waxaa la xiriiri kartaa arrinta ku dambeysa waxaan leenahay koonfur galbeed keliya kuma koobno ummadda soomaaliyeed cadowgooda dhibaateeyey diintooda islaamka iyo dadkoodaba dhibaateeyey inay meel uga soo wada jeestaan si xaqana ay ula diridaan oo ay ka safeeyaan gaygaa soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo gacmaha isqarsaday ee cadowga hadda ka adkaaday ee la shaqeeyay ciidamadooda nabadgelyadana si wanaagsan uga shaqeey waxaan leenahay laba laaba inta yaroo harsan inay waxaan ka rajaynaynaa inaad ka adkaan doontaan howlgal hub ii dadla ka qabadiy oo laka sameeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana ciidamada dowladda soomaaliya howlgal weybayo ka sameeyeena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weybaniyo gacantaha ka dhigeena hub i dadda ka duwan sinyeen antiyo xiriir dheeralayn shabaab guleed howlgalo amniga laka xaqiijiyay oo laka sameeyay magaaladaas howlgalkan iyo weyba ku dhehey xaafada buundaweyn ee magaalada beledweyne weybana ciidanka aqobadeena qoriyo deerayan sagaal qori oo nooga ah forty sevenka iyo bistoolada abaanduulaga ciidamada xooga dalka soomaaliya qeybta gobolka hiiraan maxamed cumar cabdulle oo la hadalay warbaahintii sheegay baaritaan anti la kahaya sagaalka qof ee ciidamada iyo gacantaha ka dhikeena
marka dad ugu soo qabatay iyo waxyaabo kaleba waa jiraan ma garan imise qofaa lagu soo qabtay
ilaa sagaal qof waa dadkaasi lahaayo dadka adig ها مركز ساس وهي وين هو ذاك إن شاء الله تعالى وسعنايا هذه حافظة على نفسه قبطي لكن دول دول عاوي إلا من بك إن هو هاي بك إنه شرعي هذا بك هاي سنة شرعي كواي ما لا يخان بك وحقيقي سيدنا كتوجه له شرعينا والكترة قال عن شرعينا تواجه له وسنة كواي حافظة أو تنصبك للمسلمين ciidanka dowladda soomaaliya maalmoogii laha dhaafi howlgallo weybayo kuwadeena magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanga maamulka deegaanka goobgaduu shabeelow ee gobolka baayoweyba uuse dalbaday intii gargaar degdega la haladeero shacabka kanood miilasa warbixin arrintaas ku saabsan faysal dhae xuseen yaninhaya deegaanka goobgudud shabeelle ee gobolka baaya weliba laha ku sheegahaya biilaan ee saamay dadkii duunyadu ka nool deegaankaasi gudoomiyaha deegaanka goobgudud shabeelle huseen wardheer xasan iyo weliba isu ku hadlay biilaantuun iyo saamayta shacabka ka nool deegaanka saas oo kale waa in isu sheegay intii biyoyaha ku dhaamayayaan meel afartan kilomitir injasta deegaanka goobgudud shabeelle ee gobolka baaya wallaahi shacabkan oo deegaankan goobgudud shabeelle oo gobolka baaya ka nool geedi geedya oo unhaaya weliba waa dabo dheedhaataanka dow oo diile afartan kilomitru dadku waliba waa hadlaan kugaarida kugaari magaaba boqolkiiba boqol dabo isku tabraysanahaay dadka beeraleehaay ragi abaarsade wali abaaraan kuumi geed yeedaan dhibiñin geedaan oomiñin iisaan biyo labaatani walala gale walaalow dadkan oo marna deegaankan ka nool dadoo fool dhibanhaayo eedan oomuqun deegaanka dheelka biyolaa ku dhaamya wali nii jiran afartan kilomitraa nii jiran waliba waa eelka oo eejijide oo suuna tumani shan kilomitre oo suuna lanki kuwaraababa shibamda shibimbiyadayka biya saase biyoji walaydaka dikolma walanka garikoo biya tumani shan kilomitre jar kankan oo biyoji mayn afartan a jar walaal dhinaca kale gudoomiyaha oo hadaljeey wadiya weliba uu subaan andira hay-ado samafalka iyo maamulka koonfur galbeed inta si deg deg aan ku gurmudan shacabka ku nool deegaanka goobgudud shabeelow dadweynahan oo deegaankan ku nool ummadan soomaaliyeed bulshada wanta ka nool iyadeedaan dhibanta walyaable oo manta eelmale labaatan iyo afarta jiraadio haddii lahanin gurmud dadweynahan geedaan dhibin ilaahay gargaar lagu faday shacabka ka nool deegaanka goobgudud shabeelow iyo ahaano xaalad adag iyo ka noolin maana mahaysadan bii ka filan waa inaan dheertaa si irka maayashada deegaankaasi oo korankahi magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland weli way ku dareera doorashada xubnamanka hoose ee deegaanadaas aan matalayaan baarlamaanka soomaaliya daa-uud al kasaal ay warkan kismaayo haneyn ku dare goordhow la soo gebagabeeyaa doorashada aqalka hoose oo maalintii afraad ka socota gudaha magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose doorashada aqalka hoose oo ay ku tartamayaan musharaxiina ay soo dooranayaan konton iyo kow xubnood ayaa maanta waxaa kusoo baxay musharaxiinta kale ah brofesor maxamed cabdi gandi iyo weliba xaawo macalin aadan sidoo kale waxaa soo baxay maxamed aadan macalin iyo weliba aadan isxaaq xasan xildhibaanka shanaad ayaa waxa uu noqonayaa magaciisa maxamed xasan idris shantan xubnood ayaa maanta lagu soo doortay doorashada aqalka hoose si ay qayb uga noqdaan xildhibaanso doorashadiisi ay ka socoto gudaha magaalada kismaayo iyadoo ay labaatan mudane lasoo doortay saddexdii maalin aynu soo dhaafnay maanta markii lagu daro shantan mudane ay noqon doonto shan iyo labaatan mudane iyadoo laga rabo dowlad goboleedka jubbaland afartan iyo saddex xubnood ayaa maalmaha fooda inagu soo hayo oo maalnimada birita ay kow ka tahay ayaa la filayaa in la bilaabo qeybaha kale ee lasoo gudbiyo iyadoo ay codeynta si toosa uga socoto ayaa waxaa ciidamada amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ay sugayeen amniga howlka daawad ay ka soconaysa doorashada ee magaalada kismaayo doorashadani oo ah doorashadii aqalka hoose ee dowlad goboleedka la filayay inay dhowaan soo gebagabeeyaan si ay qeyb uga noqdaan xildhibaanada cusub ee dowladda federaalk soomaaliya ay yeela doonto daawud cismaan alkhazaala radio watson kismaayo weli dhugoonsidayaal warkii haminamyo ka guda jarna amarana way balaakarogay dadka ka nool degmada luuq ee gobolka gada diyaad cabdi kaliil oo ee taliyaga ciidanka booliiska degmada luuq oo la hadalay warbaahintii weybowsa sheegay anti amaro shalduban laakarogay bulshada ka nool degmada luuq ee gobolka gada taliyaga ciidanka booliiska degmada luuq iyo sheeg inta dadka ka nool degmada lankugu baahan yahan antiyo ha diiwaan geliyaan dadka cusub ee haka korrow magaalada taliigiyasaas oo kale sheeg inta ciidanka ammaanka iyo tallaabo ku qaada doonaan ay diirlaka helay iyo oonku diiwaan gelisanayna degmada oo magaalada dhex rooga weliba uu saas oo kale sheegay idiilaku hela ofyaan ku warqabna maamulka degmada antiyo lagu wareegi doonaan ciidanka ammaanka weliba uu saas oo kalen ka baaqay bulshada ka nool degmada luuq ee gobolka geda antiyo la shaqeeyan ciidanka ammaanka silan kurseeda weerarada iyo shabaab jeysidayaana ina xaafadaha degmada xaafad kasta xaafad guddoomiyaheeda iyo agaasimayaalka ka hooseeya ay ka warqabaan iyo dhammaan xaafadaba qof alla qofkii kusoo kordho oo soo martiyo waa inaan ognahay oo saldhigga laga soo dawaangeliya hadduu yahay qof caali ah oo marti ah degmada soo galay waxaan rabnaa inuu imaado saldhigga oo ka dawaangelinaa meeshuu seexanaya intuu joogaynaan la soconaa gurigii ay dhacdo arrimahaas la xiriiro oo sameeyo oo naga dhiga adkaysto heer waxaan samayn doonaa asaga inuusan lahaan doonin oo gacanta iyaduu soo geli doono haddii ilaa yidhahdo insha allah ha dhacday habeen hore baqaar meel ganacsi ah koley ganacsigaas wuxuu ama aqaano in la gubi dad baa u xirxiran waa qayb ammaandarrada ka mid ah war haddaan las ammaangelinin oo bulshada si nabad aynu ku wada noolaan soo dhibaato dhici mayso marka waxaan rabnaa annaga inaad arrimaha ammaanka ka qayb qaadataan inaad maaragtay adinka haddaada wax nala qaban annaga waana dhibaysaa inaan wax qabanno shirka nabadaynta gaalkacaya oo dareeri walku yar afartan daqiiqa ayaa hirimiyey banaamada la rogay ergaga lamada dhini oyoo shal hogaamiyayeen lamada madaxweyne iyo wasiiro aan xil saaran xaalada gaalkacya shirka oo wejijay usahaayiku ka asnaay iyo dhammaadkii anay muuqanayna habkii hore lanku filadaay go-aamada kubahi weyba ku mid ahaa anti la dhaqaangeli heliiskii magaalada abuudabay hore lankudeeri ee ku saabsanaya xaalada dagaalka gaalkacya anti la xakameeyay ciidamada puntland iyo galmudug waana lagu shaqeeyay sidii dagaalka lambaaji lahaaye anti la sameeyey guddi lamada dhini e anti shirka kismaayo laakusaara labaatanka bilan ajantada iyo qaabka wadahadalada gaalkacya anti dhammaadka dhaniyada oo dhan iyo si rasmi ah xaqiijiyaan deganaansha waana saasoo kalena la sheegaya inti la sameeyay xabad joojin waana ciidamada la shirqaada awaad weynya ku dhex socday shirka oo ku saabsanaya xanaanka wadahadalka ooyoon ka qanacsanayn odayaalka lamada dhinaba maadaama iyo onay muuqanayna tohal waarase e oo lagu deeri karo hanaanka siyaasadeeda dagaalka gaalkacyo weyba usu dareeray muddo ka dhow afartan beri weybana kubaraka inta badan dadkay ka noolayeen magaalada gaalkacyaha ee gobolka muduga golo ammaanka ee qaramada midoobay ee kordhiyeen waqtiga hay-adda u n monitoring group oo dabagalaasuna qabatay intuu ka saaran dalalka soomaaliyana taray weybana la deersiyay ilaa tumi shantan novembar sanadka lamada kun tumiyo toddobada saasoo kale golo ammaanka ee kordhiyeen waqtiga hay-adda u n monitoring group iyo si shaqeeyaas weybana la deersiyay tumi shanta disembar lamada kun tumiyo toddobada weybana ilaa laku deyrow tumi shanta disembar lamada kun tumiyo toddobadiiyo gu sii wadi doontee shaqadii lan halsaari goloyo dalbadan anti hay-ada lakula shaqeeyo howloyo qabadayan weybana laku dalbaday amisom antiyo si dhowan la shaqeyta hay-ada u m monitoring group goloyo weybayo kana nagayna musuqmaasuqada ku jara dalal dalka iyo intiya mamnuuci ee tadhoofiyo ka dhuxulo oo ku dareeray magaalada kismaayo ee gobolka jurbada hoose golowey bay saasoo kale sheegaan antiyo si weyn ku warhayaan warbixinada musuqmaasuqa iyo ona ka baaqay antili inta lagu shaqeeyo nabada nabadgelyada iyo xasiloonada dalka dhanka dambeyntii goloyo weybaayo ku dalbadeen dowladana tarentiyo ogolaata hay-ada u m monitoring group helitaanka warbixinoyo ku mid ayan ogaanshaga heerka dhaqdhaqaaqa iyo musuqmaasuqada dalkaasa weli warkaasiin ku gooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan afar qof yee ka dhammatay kureed qarax ku dhiig garoonka diyaarado ee bajram ee ka dhow caasimada afghanistan ee kaabul sida laa ku xigdahayneeta anka yaraana tumiyo afar qof kalena weybayo ka dhaawacmeen qaraxgaasa dhaqdhaqaaqa taalibaan ee dalka afghanistan ee sheegay tintiya mas-uulka eta weerarkaas weybana u saakeeday xillo weerarada taalibaan iyo hoosan dhiyahayaan oo dalkan uu sagalahay xilligii qabowga ee jiraalka saldhigga ciidamada irka ee bajram iyo marar badan sidan oo kale qofbamha iska hiriiya iska qarxi meel ka dhow garoonka weybana uusa dilaydii ku mid ee askarta maraykanka warkii اسم كل الضرر تندكون سديان هم إنما ذا إذا عد ورسان مقالة ذا بيتا وانتني كي انت ورقان كلمة دريدن كل معنا سداسيو نبت كليو